Farsamada gacanta oo ka kooban noocyo kala duwan waa mid ka mid ah xirfadaha ay sida weyn uga shaqeystaan da'yar badan oo Soomaaliyeed isla markaana ah qaar badan oo ka mihi ay ka helaan nolol maalmeedkooda iyo midda qoysaskooda. Qaar ka mid ah dhalinyarada wax baratay ee ku nool degmada Dhuuble ee gobolka Jubbada Hoose ayaa dhalinyarada shaqo la'aanta ah ugu baaqa inay bartaan xirfadaha kala duwan ee farsamada gacanta si ay ula yimaadaan hal abuuro shaqo.
Magacaygu waa Jaamac Siyaad Maxamed. runtii horta dhalinyaradu in ay wax bartaan iskuul aadaan ilaa aqoonta meel sare ka gaaraan waa wax aada u qurux badan laakiin dhalinyarada waxaa loo baahan yahay in oo ay keli aysan ku ekaanin waxbarashada iskoolka oo ay ku darsadaan xirfado runtii waxaynu ognahay degmada dhowli maanta waxaa ka banaan xirfado fara badan hadday noqoto xirfadaha qeybta doontabo marka dhalinyarada meel walbay joogaan gaar ahaan kuwa dhooble waxaan ku boorinayaa kuwa wax bartay iyo kuwa weli wax bartaba inay ku dadaalaan barashada xirfadaha qeybaheeda kala duwan ayagoo aysan ku saleynin xirfadan waa noocan waa sideeda shaqa ceeb maahan shaqa mar walbo aad ay u sharaf badan tahay qof hadduu mar buu shaqaysan karo xirfado runtii muhiimana waa jiraan noloshaada iyo daqli fadan fiicana aad ka heli karto noloshaada damanaad ku maareyn karto marka dhalinyaradu waxaan leeyahay noqda kuwa xirfadaha kala duwan barta magacayga haddaan ku bilaabo waa anwar dhaqana salaad oo ka mid ah dhalinyarada ku nool degmada dobley sidaa ogtahay horta adduunyadan hadda la joogo waa adduunyo horumartay waa adduunyo hor u socoto la jaanqaadkeedana adduunyadii hadda waxaa lasoo ogaaday waqtigii lagu shaqaysanayo warqad inay laga tagay oo noqotay qof kasta waxaad soo saari kartaa qofka wax soo saarkiisii ayaa hadda lagu qiimeeya laguma laguma qiimeeyo warqadda uu wato fursadda maxaa la dhihi jiray aad baratay misena farsamadii aad baratay ayaa kaa dhigaysaa qofkaa tahay dhalinyarte shaqooyinka gacama gacanta lagu qabanayo misena shaqooyinka farsamada eh inay bartaan inta badan ayaan ku boorin lahaa sida farsamada oo electricityda mobile repairga saloon and beautificationka tailoringka all of it wixii ay noqotaba ini maxaa la dhihi jiray ay fursadaha ka faa'iideystaan ay waxbarashada maxaa la dhihi jirayey maxaa la dhihi jirayey asaasiga ah ee qof kasto maanta nolol maalmeedkiisa uu ka raadsan karo ee qofka uu iskaafin karo inay bartaan